Dimuqraadiyiinta Iowa waxay ugu baaqayaan guddoomiyaha Jamhuuriga Kim Reynolds inuu oggolaaday iskuulada inay raacaan tilmaamaha CDC oo ay ugu baahan yihiin ardayda iyo macallimiinta inay xirtaan maaskaro. Reynolds wuxuu saxiixay sharci cusub bishii May, kaasoo mamnuucaya wajibadka maaskaro ee dugsiyada. Hogaamiyaha dadka laga tirada badan yahay ee aqalka Jennifer Confest, oo ka tirsan Western Heights, ayaa ka digaya degmooyinka ka hor imaanaya sharcigaas. Maamulka Biden ayaa shalay u qoray Reynolds isagoo leh "Xayiraadaha waajibka ah waxay jabin kartaa sharci-siniya maalgelinta musiibada degdega ah dugsiyada." Reynolds ayaa la weydiinayay maanta sababta ay ugu aragto maaskaro inay tahay "xumaanta ardayda." Reynolds wuxuu ku jawaabay in mamnuucda wajibadka maaskaro ay ku saabsan tahay samaqabka bulshada iyo shucuurta ardaydu. CDC waxay ku talinaysay in qof kasta oo dugsiyada dhigta maaskaro dayartaan. Reynolds waxay sheegtay inay shaqadeeda gudaneysa oo Biden ay tahay inuu isugu qabto inta badan dadaalka xoogga saarto Afghanistan iyo xuduudaha koonfurta. Koox matalaysa inta badan guryaha dadka waayeelka u ah ee Iowa ayaa sheegtay inay ka qorsheyso horjeedada sharciga cusub ee madaxweyne Joe Biden ee shaqaalaha guriga kalkaaliyeynta ee laga tallaalo Covid-19. Madaxweynaha Ururka Daryeelka Caafimaadka ee Iowa Brent Williams ayaa sheegay in guryaha kalkaaliyeynta Iowa ay ka shaqeynayaan xariiqyada shaqaalaha khafiifka ah. Wuxuu leeyahay "Wuxuu ku walaacsan yahay shuruudahan cusub inay ka sii darto. Waxaad heshay fariintan sababtoo ah waxaad iska diiwaangelisay kooxda Google Marys Julia News si aad uga baxdo kooxdan oo aad u joojisay ka helista iimaylka u dir